ceel baraf waxa ay boqol iyo konton kilomitir waqooyiga kaga beegan tahay magaalada muqdisho waxayna lixdan kilomitir u jirtaa magaalada jowhar ee xarunta waa gobolka shabeellaha dhexe oo ay hoos tagto waxaa ku yiilay dhowr ceel oo biyaha laga cabo qaarkood dayactir la-aan ayay u duugmeen kuwa kalena waxaa burburiyey xarakada al-shabaab markii ay ka baxayeen taasina dadka deegaanka ceelbaraf dhibaato xooggan ayay ku haysaa murugta keliya ee ay qabaanna waa sidii iyo halkii ay biyo ka heli lahaayeen labada ceelba waa qarxiyeen markay ceeshi qarxiyeen haddana dadka hanjabaad waa soo soconnaa waa burburaynaa beledka waa gubi rabnaa arisaga baxay dadkii dhammaantiis wax hadda meelay jiraan la ogyahaa male waa kala firdhadeen dadkii bannaanadu ku maqan yahay biyola'aantu innaga lafahaanteenna ayayna saamaysay oo saacadihii koobnaa ee aan joognay qaarkeen ayaa qarka u tegay in oon dartii gacmaha lagu qaado marka aad dhex istaagto waxa aad dareemaysaa in ceelbaraf laga guuray inta yar ee ku hartayna waxa ay halgan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen biyo ay cabbaan roob muddo ka hor da-ay biyo ay ka hoorsadeen oo iyaga lafahaantoodaba aan layska helin ayayna ku nool yihiin
dadka biyo cirka ilaahay ka doogtay ka doogteen roob da-ay biyo laga doogtaa laga cabaa haddana gabawsoo jooga dhulka biyihii gabawsee jooga
dadku waxayba tashiilaan biyaha roobka ee baraagaha u galay laakiin waxaa haraadku uu fara ba'an ku hayaa xoolaha magaalada ku haray kuwaasoo laga yaabo in dhowr toddobaad ay biyola'aan joogaan adeega caafimaad oo uu farmashiyo ugu yaryahay waa uu ka maqan yahay ceelbaraf waana dhibaatada labaad oo ay dadku ka cabanayaan iyadoo qofkii aan dhaqaale ahaan awood buuran lahayn uu si fudud ugu geeriyoonayo xanuun si sahlan loo daweyn karo
qoftii xanuunsata baawur hadduu aadaad laba boqoloo doolaraha la qaadaa jallaqs oo muuqdo soddon kilomitar ku geeya laba boqoloo doolarna kaa qaadaa asugu xataa isbitaal weyn maaha waa farmashiyaal maa isbitaal weyn maaha farmashiyaashaasaa loo carara waxaa tuulada meel dhinaca ku haysa ku yaalla xere ay degan yihiin ciidamo amisom ka socda kuwaasoo dareemay dhibaatada xooggane ay dadka deegaanku qabaan codsi ku aadan sidii dadkan loo badbaadin lahaana u diray soomaalida iyo caalamkaba dadku waxa ugu badan ee ay ku weydiinayaan waa biyo ay cabbaan arrintii igu darnaydna waxa ay ahayd mid ka mida odayaal meel fadhiyey ayaa markii uu arkay kaamirooyinkayga waxa uu igu yidhi birahan aad sidataahi ma ku jiraan wax dhulka biyo looga soo saari karo jacfar kuukay v o a ceelbaraf